ganacsatada iibisa digirta gaduudan ee suuqyada magaalada tani jowhar ayaa sheegtay in sarukac xoogan uu ku yimid qiimaha iibka digirta arrinkan ayay ganacsatadu waxa ay ku sheegeen in ay sababtay hoos u dhaca ku yimid tacabka digirta iyo fatahaadaha webiga shabeelle oo isbiirsaday maalmahan digirta aad u sare kacday qiimaheedana waxaa waaye labaatan iyo lix waayahay digirta halkay idinkaga timaadaa oo suuqa halkay kaga waxay nooga imaataa kulooyinka noogu dhow iyo meelahaas ay nooga imaataa digirta ma digirta labaatan iyo lix hore ma loogadi jiray maxaa sabab u noqday inay korto yacni waxaa sabab u noqday waxaa imaadeen maxaa la dhahay beerihiiga waxaas biyi waxaas kale wixii dalagyadii qaaraa go-ay saasay ayadina ay ku darsantay saas u qaashee sar uu kacday haye iibkeeda ka waran suuq ma leedahay malagataa oo dadka dad badan oo gatan jirta wallaahi haa dadka way gataan maalmaha oo khamiistay zaa'id u gataan iyo sabtidii si ay habeenka jimcaha ay ugu dhigtaan bun iyo waxaas waayahay suuqa digirta timaado ma isku jirtaa mid hore oo idin taalay iyo mid cusub mise diir hore oo khadiina laga siba suuqay ku xiran tahay maalintii markaa yacni intaas aad gato hadday kaa dhammaato mid kaloo cus waa keenay hadday midaas imaanine waa u kala sheegay dadka tan horey u taalay tanna hadday cusub taadhee idinka gedisley oo dadka tuulada ka keena kasii iibiyaatiin maahin haa haa gedisleyaan dadka kalaa kasii iibsanaa haa waa ka iibinaa dadka kale waa ka gadanaa qiimo saasaa kusii gadanaa anigana
sanad weliba fatahaadaha webiga shabeelle ayaa jallaafta dhul baaxaddiisu ay weyn tahay waxa ayna taasi sababtay waxa ayna taasi sababtay in uu baaba'o dalag badan oo ay beeraleyda kala kulmaan niyad jab la xiriira ku kalsoonaanta tacabka deegaanada iyo dhulkooda